maamadii taakulayntaay ahayd maamadii dhaawaca naga xigi jirtay bay ahayd maamadii isbitaalada ku wareegi jirtay bay ahayd qofkii sabalay garayn jirtay iyadoon shilin haysan ee dadkay ahayd dabeedna dibka dibka ururin jirtay waxaan leeyahay allah u naxariisto dadkoo dhammi waa dhimanayaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waa u tacseenayaa dadka gobolka mudug iyo ehelkii iyo qaraabadii gaarka u ahaa iyo ilmaheedii iyadana allah u naxariistaan leeyahay samir iyo imaan iyo bedel khayr qabaan leeyahay aad bay qaali noogu ahay dhudi allah u naxariisto
waa tahay guddoomiye ka dhudi ahaan guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka mudug maxaa maxaa ka taqaanay shaksiyad ahaanteeda
dhudi in badan baan aqiin waxaan ka aqaanaynaya qof geesiyada qof wadaniyada qof codkar ah qof dhiifoon oo firfircoon qof sadaqo badan oo shaqo badan shalay waa na guubaabinaysay shalay inta ii timid bay waxay tihi dhaawac baa la keenay maxaa talaa maxaa u fadhidaan aniga gabdhihiibaa ii jirtana hawl baan qabsanaya waa isu soo noqonaynaabay shalay shalay bay ahayd shalay bay arrintaas ay dhudi samaynaysay wayna u tagtay isla markiiba dhaawacii oo dhar bay u geysay oo alaab bay u geysay oo gacantay ku haysay oo waxaa sile waa darin lagu leey way kasoo qaadi jirtay alaabta waayo xasuus badan baan u leenahay allah u naxariis
waan gartay marka guddoomiye ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo maxaa lagu xasuusan karaa dhudi yuusuf oo ay gobolka u qaban jirtay
waxay abaabuli jirtay wax kasta oo annaga heer gobol culaysoo nagu yimaado dhudi baanu iska xijin jirnay haddii madaxweynuhu yimaado haddii wafti federaalka ay yimaado xilligii madaxweynayaashii hore ayay yimaadeen oo aaska cabdullaahi yuusufo intaada weer isu timid waxaanu iska xijin jirnay wax alla wixii marti oo timaada inay qaabisho oo magaalada gasho oo waxa loo baahan yahay oo dhan keento haddii sidaan oo kale daawacyo iyo wax uga yimaadaan meelo ama kismaayo ama buuhoodle ama hadda kuwaan ka yimid dhinaca darkeyn geeye guri gacantay ku dhigi jirtay xilligii waagdhow dagaaladu socdeen waa qofkii kushiinka gaarka a samaysay oo sabaayada lagaga quraacdo garaacad diyaarin jirtay markii dambe iyadu qaado oo kormeerka ku tagtay dhudi lagama sheekayn kara hawlaha ay naga xigtay allah u naxariisto ugu dambeyn maxaad ka leedahay dilitaanka caawa dhudi lagu geystay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug
waxaan le iyadana allah u naxariisto gacan kudhiiglaha xaqdarada ku jirana gacanta allaha noo soo gasho heladeedana ha la isdejiyaan leeya dadku waa dhintaayo qof kastoo fiican wadkaa iska lehe